bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiibeyla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsansiga ay tamiinamadanga biyaran saameynta dadkii duunyada yalaa ku sheegaha intee ku jarta degmada burackab ee gobolka baaya guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeedoodba uusa ka dhawaajay inti mardhow iyo bilowda doonta doorashada xubno manka hoose ee deegaanada koonfur galbeed diyaarado dagaalka ee maraykanka iskulatiyala ay sheegaa intii xalay duqaysay deegaanka jimbis oo labaatan kilomitran jarta degmada abgooy ee gobolka shabeellada hoose duqeyn geeka kudhiidii degmada qandale ee gobolka bari geeka ooyeka beegnayti labada nofembar oo ee maalinta caalamiga ee lakamujow xisaabtan laanta xadgudubyada lanjeysta u saxaafada soomaaliyeed iyo madaxweynaga oo dhiirigeliyay waryaalka soomaaliyeed madaxweynaga soomaaliya oo faringan dari saraakiilii hore ee ciidanka akhbaaraadka banaanka dhugunsudeelo iba ku mid aha booliska degmaan oo qob qobatay qof soomaaliya oo walyaabo qara howla ka aragay donald trump iyo hillary clinton oo ka guda jaran ololashon ka dambeeya doorashada iyo weliba ciidamadii dalka ciraaq oo gudoon galay magaalada mosil
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinnamo arbaayo uu khamiisnaha galahaya taarigdan iyo ka ee danta lamada bilo nofembar sanadka lamada kuntun ilitaana soo baayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhawaada yoogyo bisanga geekayawaybaa lamada bilo nofembar lan asteeyay intiyeeta maalinta caalamiga ee lakamujow xisaabtan laantii xadgudubyada lanjeysida u saxaafada soomaaliya waryaalka soomaaliyeed yeewaybayo gekaan dabaaldegeena maalintan caalamiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud yewayba uuse ku hadalay maalintan caalamiga uusoona sheegay intii waryaalka soomaaliyeed iyo idin geesiyaal naftiyon horow an shaqeeyanka bulshada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya sheegay intii muhiima tanti waryaalka soomaaliyeed iyo helan cadaalad buuda ooyo on ka adeegayaan bulshada soomaaliyeed maadaama uusa sheegay antiyo ka shaqeeyaan xaalad weyn madaxweynaha soomaaliya sheegay intii uuse ka dhiiri madaxweynaha soomaaliya sheegay intii uuse ka dhiirigeliya waryaalka soomaaliyeed intii oo sii wadaan anshaqeeyoka bulshada soomaaliyeed ay banuusa sheegay intii dowladda soomaaliya oo ka dadaala doonta sidii waryaalka soomaaliyeed an helo lahaayeen cadaalad isaasoo kale ammaana geekweyb waa maalin kawin dowlada soomaali maalinta caalamiga ee lakamuuja u xisaabtan laantii xadgudubyada lanjeysa u saxaafada weybana weydiyaane dhiniyada iyo sidaweyn anqusayta arrintan sida maamulyaalka warbaahinno hay-ada dowliga beela caalamka antiyo si wada jir aan ku shaqeeyaan sidii lan caawi lahay waryaalka soomaaliyeed islamarkaaniyo shaqadii oon ka gududi lahaayeen sidii ka dhehanta daacadnimada iyo dhexdhexaadnimada waanigo an shaqeeyayaan waani on ka shaqeey lahayeen danta dadweynaga isaasoo kala midnimada qaran saadnowayba eray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud geeka yawayba waryaalka soomaaliyeed yoon dabaaldegaayana maalintan caalamiga ee lakamuujow xisaabtan laantii xadgudubyada iyo linjeysta saxaafada soomaaliya dhinaga kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shalay wayba uusa xaraga ku jaray xaruntii ciidamada cirka ee afisyoni weyban uuse fareengantaray saraakiilii hore ciidanka uusonaan ka baaqay intii u hanagan taariikhdii usalahay ciidanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheegay intii dowladda federaalka iyo ahamiyad gaaraya siyaasa dhismo hay-ada dowliga ee si nidaamka dowliga iyo onka hirgala dhammaan dalka oo dhana madaxweynaga ayaan ka dambeyntii weyba uusan mahadnagay dadkii ku qeyb qaaday reedan dayacdarowka xaruntan ciidanka cirka weyban uuse taliska ciidanka cirka kala dardaarmay intii oo dardargeliyaan shaqada baaxadda leh ay on hayaan dalka iyo dadkaba si dalka lankosamata bixi dhibaatada muddada dheer iyo hajarsatee biyaraan saameyntii dadkii duunyada yalaa ku sheegaha intee ku jarta degmada burxakab ee gobolka baay onayaan hayna markiin ka horeydii opiyarang enkan ilaa ku sheega degmada buurxakaba weybana shacabka ka nool miilas khayladhaanku muujiyay arrintaasa warbixin arrintaas ku saabsan weybaning haya faysal dhaaya xuseena
degmada buurakaba ee gobolka baya weliba lahkusheegaha biilaan eedan donan shacabka kanool degmada buurakaba yo weliba ay ku abadahana biilaantiya ku jarta degmada waa inay sheegaan anti eritiyo biyaha ka dhaamihayaan meel soddon kilomitir in jarta degmada buurakaba ee gobolka bay waa aniyo u ku abadahayn biilaantiya ku jarta degmada
ana haddii ana iraabti ana baha salaadii tuma ila masasi anan tukursi anan baha saddex sayraana miku kuwe irateega saarade wallahi meel dhow maya saddex mitir oo amala maka fulamay lamadisaan gaado lamadisaan ifilnaado korte adii bisaartuma korte tuma ilama roox wallahi raabtan sideen eedan kuubakan kay hadda suumi labaad shan kilomitir jiro biyaka aroore hadda hadda numuda jiro anishaani birana binayo waaytana moosaana nooyilay ನಮ್ಮ ಊರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕೆ ವರನು ಗುರಿ ನಮ್ಮದು ವರ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನ ಸೈನ ಆಲ್ಪತ್ತೆ ವರಮ ಕೊದಂಬ ಒಬ್ಬ ಕೊದಂಬ ಸಿಕ್ಕಲ ಬೀರೇವ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತು ಅದ ಮುಪ್ಪ ಕೊದಂಬ ಊರನ್ನು ಒಂದಂತಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಓಮು ಇದ್ದಪ್ಪ ಓಮು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ والله فوست ميل انكر لحلم صلوات غرقله هذا ان شاء الله لما توك عبي انا فرصه انا كحالة توك اما لو بان شيء لو بناي كناغل maya maya maya adiga oreer iyo gabdho iyo yaalmuntay koogaa is raacaan maya maya maya ayaa ayaa doori lamada ber waa shisheena haddana biyoosha good ilaato isaga dareerta guura kawroogo yaalmeelibiyaale ubahaan mayko asada lahay intii baladku herid mininku goda mahay waroogan warabii oo beego meewaroska yahiin godan biyo galaba
mudili bilood ee weliba biilaan ku jarta degmada buurhakaba maana jarta wargargaar ee biidhaamiyo lansamay shacabka kanool degmada buurhakaba ee gobolka baay diyaarado dagaalka ee maraykanka iyo laasheegaa intii xalay duqaydid deegaanka yimbis oo labaatan kilomitir jarta degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir iyo warkan afgooyanen ku dare
waa deegaanka yumbis gare oo ka tirsan deegaano gobolka shabeellada hoose ayaa xalay sakdi dhexe waxaa halkaasi duqeymo culus ku geystay ilaa iyo afar diyaaradood kuwaas oo la sheegay in lagu leeyahay dalka maraykanka deegaankaasi yumbis gare oo gacan ku-heynteeda ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab ayaa xalay waxaa halkaasi ku dhacay dhowr duqeymo ilaa iyo saddex goobood oo ay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi ayaa xalay waxaa duqeymo xoog badan ku geystay diyaarooyinka lagu leeyahay dalka maraykanka dadka deegaanka oo aan xariir la sameynay ayaa waxay noo sheegeen in duqeymadaasi ay geysteen khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac saldhig aad u weyn oo ay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi yumbis gare ayaa la sheegay in bartilmaameed aad u weyn oo u ahaa duqeymaha xalay ka dhacay halkaasi deegaankan yumbis gare oo qiyaastii afartan ilaa iyo dhowr iyo labaatan kilomitir u jira magaaladan afgooye ayaa xalay waxa uu ahaa meel aad iyo aad duqeemo culus ay ugu dhaceen sidoo kale duqeemadan ayaa waxaa lasoo sheegayaa in deegaano ka tirsan gobolkan shabeellada hoose ay xalay ku dhaceen hase ahaatee dadka deegaanka ee yumbis gare ayaa waxay sheegeen ilaa iyo dhowr fariisamo oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaankaasi ay xalay ku dhaceen duqeemahaasi xarakada al-shabaab ayaa waxay dhankeeda ay sheegteen in duqeymahaasi ay wax khasaaraha aysan ku geysanin ilaa iyo haatan wax war ah kamaysan soo bixin dowladda dhexe iyo weliba tan koonfur galbeed oo ku aadan duqeymahan xalay ku dhacay deegaankan yumbis gare khasaaraha u geystay cabduqaadir maxamed cabduqaadir n c c warsan radio shabeellada hoose afgooye guddiga doorashooyinka dadban ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wayba uuse ka dhawaajay intii mardhowya bilowda doonta doorashada xubno manka hoose ee deegaanadan koonfur galbeed mar kaleed waa ku faahfaahinta warkan faysal dhaayo oo ninghaya guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba bilaabeen biyowka kaararka ergooyinka guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka koonfur galbeed sidali baafo iyo weliba usu ku hadlay intii oo diyaariyeen goobayo ka dhii lahaayeen doorashada hildhibaanada baarlamaanka soomaaliya usoona sheegay intii mardhowya bilaawda doonta doorashada minka hoose ee koonfur galbeed soomaaliya doorashada jadwalkeedii guud ahaan wuu jiraa laakiin ka gaar ahaan annaga qaybteeni koonfur galbeed sida hadda kuu sheegay siddeed iyo toban kursi ayaa dadkii codku siin lahaa kaararkii aqoonsiga ay ku codbixin lahaa inay haystaan qalabkii lagu codayn lahaa u diyaarsan yahay keliya waxaan sugaynaa waa go ahead bilaaba inay guddiga heer federaal ay na siiyaan waxaa jiray booqasho maali maalintii shalay ka horreysay ay nagu soo gaareen guddigii hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayagoo qiimeynaya diyaar garow halka uu marayo logisticadii diyaarinteeda halkay marayso qalabkii codeynta codbixiyaasha isticmaali lahaayeen meesha ay marayaan liisaska ergooyinka musharixiinta diiwaangelintooda meesha ay marayaan marka waxaana ku balansannaha inay nagu soo noqdaan arbacada si ay goobjoog ugu ahaadaan kuraasta ugu horeysa adeyntoodii marka tentatively sida aan qorsheynayno koonfur galbeed ahaan inaan sabjiga oo kaleeta sii bilowno inta hadda diyaarsan codeyntooda inaan sii bilowno ayaan qorsheynaynaa laakiin processkan haddana waxaa la rabaa waxaa la rabaa inaan fahanno doorashada dadban waxay u dhacaysaa si siman ama si isku mid ah ama si midaysan inay uga dhacdo deegaanada kala geedsan marka xataa haddii mararka qaarkood ay wixii processyada anaga xaggeena diyaar ka yihiin waxaa khasaba inaan la sugno maamulada kale inaan la sugno in si isku mida loo xeerar siman loo soo gaaro si oo hal mar u wada bilaabato laakiin intaan ku sheegay siddeed toban kursi ayaa hadda dadkii u codeyn lahaa iyo dadkii loo codeyn lahaa iyo qalabkii lagu codeyn lahaa intaba diyaar noo yihiin keliya aan sugaynaa hawsha dhaqaajiya magaalada baydhabo ee weliba laku dareemaha mashquulka eedan sidii la hanwaro lahay ergooyinka doorlolahaya libaanada baarlamanka cusub ee soomaaliya eedan mahadsanta faysal dhaayow wararkuun hanoo deerahaya magaala xeebeedka qandalan waybayo sheegahayana antige kamilas yoo laku dhegay madaafi uubin oyo inaga baddaha ku ridayeen ciidanka neeto oo shalay ka bilaabeen duqeyn degmada qandalo iyo dhowaan la wareegan kooxdan xukumida dadka deegaanka oo la hadalay warbaahintii ay sheegintay duqeynbiyo ku dhiidi degmada qandalo islamarkaana gudo magaaladiiyo weli ka jaraan kooxda daa'ish oo mararka qaar haridayan hub culus ciidanka puntland ee gabi kahayt degmada qandalo way baniyo jaran masaafo dhandhi kilomitir sidii oo sheegahayn saraakiil ku tirsan puntland kooxda daacish ee la sheegaha intii oo dhufeysi wiinyo ka samaysteen dhulka qaarka ee ka dhow magaalada qandhada ilaa haddas rasmi emaan xaqayji koradho duqeynta kadhidi magaalada qandalo khasaarooya ku dhalatay xaalada magaaladii egeeka haydito kasanaytoy baana la sheegaha inti qaybo kumid ee magaaladiioo burburiyeen duqeymooyo haridan ciidamada neeto meli warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo orlig maalmood ee ku heersanta waqtiga lakuwadanti dadweynaha maraykanka aan dareeraan doorashada madaweynenimo ee tanbedeli doonta kan hadda taladahaa ee barack obama iyo wayba musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ikan dimuqraadiga iyo ka guda jaraana oo loola shocon ka dambeeyay musharaxga xisbiga jamhuuriga donald trump iyo ololihiisan ka dambeeyay tigwada magaalo kumida dalka maraykanka milaso taageerayaashii kala hadalahaya donald trump iyo ka eedayo hillary clinton antiya samaytay khiyaano qaran kureed markii dhawaanye f b i da maraykankaha bandhigtay fariimo horleh oo ku saabsan iimaladii gaarka haayeen donald trump yeen ka baaqay dadka taageero xisbiga dimuqraadiga antiyo taageeradiiyo kulunagadan oyo odshoon siinay hillary clinton saasoo kale musharaxaga xisbiga dimuqraadiga hillary clinton iyo taageerayaal farabadan kala hadalay gobolka valordi way baniye ku cosatay intiyo codsho siyanga hillary clinton yee ka eedayti donald trump habdhaqan shay ku dhankee hanraabta maraykanka iyo bahadilaada iyo aflagaadada usaga kahow lamadu musharax ee loolanka ku dhexe iyo wadan diyaar garowgeynka dambeeyo ana maalmaha dareera iyo seeda donan gobolo kale siyo dadweynahan ku dalbadan antiyo codsho siyanga siyeedka bilan eenu ka guda jarno nofembar iyo lakawadanti dalka maraykanka iyo kudheeda doorashada madaxtinimo waybana markiin ku horeydid taariikhda maraykanka haweenay tartamo doonta jagada madaxtinimo iyo nagadaas ee tan haddayee hillary clinton tartamo hayta aan ka dambeyntiina xoogaga dowlada ciraaq waybayo daafo magaalada moosil dagaal wiinka la galeena dagaalyahano ku tarsan daaciisha waybayo ciidamadan aska dayahayna antiyo markii ka horeydii galaan magaalada tan in markii ururka lama batay khilaafada islaamka use qabsada in ku badan lama sano ku hor wayba jareesku dhiyo eed anwiin badanaa oo shalay ilaa xalay oo dhan ku dareeray xaafado ka hareereysa magaalada moosilla qaramada midoobaya dhanisha sheegahay tantay daacisha shacabka eniskajeti meel istaraatiijiya ee moosil ka yaala ururka lama gabatay khilaafada islaamka yee labaatan shan kun oo qof oo shacabe aan adeegsatay si difaac ama gabaadi un ku helaan siduuse sheegay afhayeen hadalay arrimo xuquuqul aadanaga ciidamada xulafada ee kasii durugahaya magaalada mosil wibaa la ka weeraray madaafi kubco oo culus i qoryo daroon dikadan dhiyawa dagaalyahanada toogashada ka xeel dheer ee daacish yaa halisgelidii ciidamada ka sugnaaya cirifka magaalada balse afhayeenka ciidamada la dagaalanka walalanka weerarka gagixisada ee dalka ciraaq subax al numcaan wayba us b b cdan sheegay intii xoogaga dowladda iyo direen guuliyo ana qofna usaan ku dhamanaa mosil oo daacish iyo qobsidii sanadkii lamada kun tomiyo afartii wayba anbadana sunayiin carabi ee warkii isinkula dareerteen dhugun sidiyaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo danaygagi warkan way baasintaarda islamarkaana tasinkula dareer siyaasiyan mashuur ismaaciil axmede way banaa oo kala qeyb qaaday faysal dhaayow iyo cabdiqaadir maxmed cabdiqaadir saalax qays iyo farsameeyay dhugun sidiyaal intii warkankan lamid ereedan ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo